الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحسوقنا هلك مؤلف لباب السلم الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين وكون ما أسيم فيه دينا حلولا أو مؤجرا لكن بأجل يعلم والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم دون ثمار من صغيرة القرى معلومة مقدار بمعيار جرى والجنس والنوع كذا الصفات لأجلها تختلف القيمات وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا وفيه نار دخل عين لذي التأجير موضع اللدى إن لم يكن يوافقه مكان عقدا باب الرهن يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن ينفق بالإبراء وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين باب الحجر جميع من عليه شرعا يحجر صغير أو مجنون أو مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطلا ومفس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطل تصريفه في كل ما تمول لا ذمة والمرض المخوف إن مات فيه وقف التصريف فيما على ثلث فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده والعبد لم يذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر إناس إن شاء الله تعالى يوحي كلين قارنو عشر كأنه ما أنت كسب سران دونا باب كلي وباب كي لبعض بانفلا يا كتاب البيوع معشر كي لبعض كتاب البيوع وي buyuucdu waxay u qaybsantaa laba qaybood asal ahaan in shay cayn ah la iibsanayo marka la kala qaado haman iyo muhaman ama haman iyo mabiic ama baa'ic iyo mushtari alaabta badeecadee la iibinayo waxay u qaybsantaa laba alaab cayn ahoo xaadira ah acyaanta markii laga hadlayo weeye manaaficda iyo ijaarada maaha acyaanta la iibinayo marka laga hadlayo acyaan xaadira oo la kala gadanaya bayculcayn baa la yidhaahdaa iyo acyaanan joogin oo haa'iba oo maqaroo la iibsanayo waxaa la yidhaahdaa baycu dayn waxaa kaloo loo yaqaanaa baycu salam haddaba baycu salamkani lacagtii waa la hayaa mushtarigii wuxuu bixin lahaa waa la hayaa laakiin baayica alaabtii iyo badeecadduu iibinayey ayaan badeecad joogta ahayn taasaa baabu salam la yidhaahdaa waxaa dhici karta alaabtaa uu iibinayo alaab hadda milkigiisa ku jirta ama uu hayaba inaanay ahayn meeshuu ka keenayana aynan magacownayn laakiin alaab tilmaantaale inuu keeno uun laga doonayo haddaba baabu salam waxay fuqahadeennu leeyihiin qawaacidda asal ahaan marka la eego wuxuu noqon lahaa qaybta mamnuucaadka buyuucda ah waayo shayga la galaya waa shay macduuma oon jirin macduumaan jirin in la gadana nusuus badan baa daahirkeedu diiday si toos iyo si dadbanba sida tooskaa waxaa ka mida nabigu calay sal u diiday walaa tabic maa laysa cindak waxaadan haynin oodan milkiyiin ha iibin baycu salamkana waxa la iibinaya badeecadiihi wax la haya maaha sida dadban axaadiidta nusuusta u reebtayna nahaa can bayci lgarar baa ka mid a beyculgararkana waa beyca jahaaladu ay ku jirto shayga mawjuudka ee majhuulka ama aan la garanayninee la wada aqoon haddii la diiday shayga isaga macduumka waa min baabi awlaa majhuul inuu noqdo walidaalika waxay yidhaahdeen waxaa loo baneeyey laakiin lilxaajati waadaruurati oo baayic iyo mushtarigu labadaba waa u baahan yihiin walidaalika waxay dheen limaqaami alxaajati baahida iyo xaajada jirta darteed buyuuc qawaaciddu ay keenaysa inay mamnuuc noqotahay waa la banneeyaa beycul caraayaa baa u dambeeya oon soo marnay oo ajnaas rabowi ah oon tamaasulka sinaanteeda la hubin haddana lilxaajati waadaruurati in loo baneeyey beycul caraaya xalay baynu soo marnay kanna waxay leeyihiin waa min hada albaab buyuucda noocaasa iyo cuquudaasi waatay fuqahadu in badan yidhaahdaan calaa khilaafi alqiyaasi ana qawaaciddii sixada iyo butlaanka keenaysay waxaan sharcigu tasxiixiyey waa istihnaa min alqawaacidi waa laga soo reebay sababta looga soo reebena waa xaaje iyo baahi iyo daruuro loo qabo laga maarmin wey maadaama aan laga maarmin baa la ogolaaday anwaac badanoo jahaale iyo qarar oo ku jirana waa lagu aqbalay limakaani ilxaajati wa min hunaa bay fuqahadu waxay yidhaahdeen laba arrimood sidii la isu waafajin lahaa bay aada ugu dadaaleen oo soomaalidu siday tiraadoo kaleetaa sidee baa lafana lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan ama lafaha xeegadhe waxa tiraadaba wax adagoo ilkaha waxyeelaya inaad xagatana waa la rabaa buyuucdii sharcigu siduu u tasiixiyey iyo xaajadii baahideedii inay jirto sideedii loogu dhaqmana waa loo baahan yahay wixii hadhow nisaac iyo keenayay dhibaatana in shuruud loo xiroo la takhfiifiyo wixii la fududayn karo la fududeeyo la soo ururiyana waa loo baahan yahay haddaba beecii oo lilxaaja u bannaan waxyaabo badan oo buyuucda lagu mamnuuci jirayna ay ku jiraan laakiin limaqaami alxaajati loo baneeyey waxaan loo baahnayn tawasuc badan in la sameeyo wixii laga sii badbadiyo si loo xakameeyo haddaba waa in la sameeyaa shuruud qararka iyo jahaalada ku jirta takhfiifinaysa oo fududaynaysa inta ugu badan ee suuragalka ah in qadarkii daruurada iyo xaajada ka hor imanaynin oon burinayn walihaada baa min haada almiqiyaasi iyo qaacidada iyo qodobka iyagoo ka intilaaqaya oo ka ambaqaadaya fuqahadeennu baad shuruud badan arki doontaa oo laga yaabo tafaasiisha shardigan inaadan daliil khaas u helin laakiin majmuucii guud ee ay khariidadii guud ee ay jideeyeen baa ku hagaysa oo kuu tilmaamaysa waxay cuskanayaan ashartu shardigu marka wuxuu ka bilaabay beycu salam mashruucnimadiisa haddii la ogaaday waa shuruudii waxoogay takhfiifinaysay baynu ka bilaabi ashartu shardigu kownuhu caqdigaas beycu salamku munajazan mid la soo go-aamiyoo halkaa lagu gooyo oo lagu gebagabeeyo waa inuu noqdaa sababtoo labadii shay ee la kala gadanayey mid baa dayn ahoo sifaad iyo tilmaan lagu magacaabi doonaa oo shuruudkan baa loo xili doonaa ee laga yaabo sanad kadib in la keenayo lacagtiina waa la kala qaadanayaa beycuna inta uu zamanulkhiyaar ku jiro tamaamulcaqdi ma dhicin isagoo markii horeba dhinac ka dhutinayey haddii dhinaca kale lacagtiina khiyaar lugna baqa lugna dirir u jooga uu galo waxay dhaheen qararkii iyo jahaaladii baa sii badanaysa kow haddiiba zamanulkhiyaar la gelayo cayntii la arki maayo oo sifa iyo tilmaanun baa la tilmaamay qofkuna xaajo adag inaynan jirin oo maqaamkii xaajada badag ee loo adkeeyey inaynan jirin baa ninka khiyaar gelaya waa nin wax ishaafalataysanaya oo inuu tartiib wax rogroga doonaya maqaamkana maqaamulxaaja loo istinooday oo loo soo reebay xaajiya daruuraa jirta iyo waan ishaafalatayn isma qaban karaan saas darteed limaqaamilxaaja haddii loo baneeyey tawasuca iyo khiyaaru shardi waa inuusan gelino caqdigu munajaz waa inuu yahay halkaa lagu go-aamiyey fadhiga ee kasoo fikri iyo kasoo tashi iyo maalmo isii waa inuusan yeelanin kow shardiga labaad wa an yuqbada fi lmajlisi majliska caqdiga waa in lagu kala gudoomo saa'iru thamani ay jamiicu thamani lacagta oo dhan thamankii mushtariga wax iibsanaya uu bixinayey waa in dhammaan halkaa lagu kala gudoomo majliska haddaba majliskii laba mas'alo aan kuu kala qaado caqdiga iyo majlisku way kala waasacsan yihiin caqdiguna waa heshiiskiiyo kala gadanay majliskana waa intaa aada wada joogtaan halkaa waxaad ka garatay shardigu markii gacanta la isgeliye caqdigu dhacaba in la kala guddooba laguma dhihin intaan majliska lagu kala tegin waa in la kala guddoomo halkaasoo kama garan kartid waxaa dhici karta inaan heshiinno markaan saa u heshiinno kadib innagoo wada joogna aan wiil yar diro oo nihaana soo qaad lacagti waa dhici kartaa waxaa dhici karta intaynu israacno heshiiska markuu inoo dhammaado inaan ama bangiga ama dukaanka lacagti ku kala qaadannana way dhici kartaa macnaheedu intaynaan kala tegin waa inaan lacagtii kala guddoonnaa shardi ma aha markaynu heshiiska gallaba inaan heshiiskii wuu dhacay isu tirinna shardi ma aha haddaan maanta gelinka hore oo dhan wada joogno subaxa horena wax kala iibsanno intaynaan kala teginuun majliskii waa inaan ku kala guddoonno wa an yuqbada waa in la guddoomo fi lmajlisi majliska saa'iru thamani ay jamiicu thamani lacagta oo dhan fuqahada shaaficiyadu waxay yidhahan halka markay tacliilinayaan jabran lilarabi harari fii filjaanibi jaanibka hamanka kararkii geli lahaa iyo ishaafalataysigii iyo abu soo noqon waayaani in laga saaro waa sida imaamu alghazali raxima allahu tacaala ee rag lamida ay ku tacliilinayaan shardigaana waa shardiga labaad shardigaa labaad baa waxaa ka hoos dhalatay wixii wax lagaaga iibsanaya qasab lacag keliya inuu noqdo maaha dhar baan kaaga iibsan karaa badeecad kaleaan ku siin karaa dhul baan kuu qiimayn karaa oan ku siin karaa waxa waxa laysku iibsanayo qasab maaha mid lacag inuu yahay lacagna waa noqon karaa haddii uu lacag yahay iyo haddii uusan ahaynba wax majliska cinda alcaqdi xaadir ku ana waa noqon karaa waxaan cinda alcaqdi xaadir ahayn oo la keeni rabana waa noqon karaa haddii uba xaadir yahay wixii ishaadaa macallin ku ah oo iska arag wey iska fiiri haddii usan xaadir ahayn maxaa la yeeli wain yakun hadduu yahay hamanku fii dimmatin ay dimmati almushtari ninka mushtarigaa qoortiisa haddii lagu leeyahay oo wax markaa la arka aynan ahayn yubayanu waxaa la caddaynayaa qadran tirada iyo wasfan tilmaanta duuna maa yucayanu wixii la cayanaysay qadar iyo tira uma baahnee waa kan la yidhi marka labadaasay noqon tamankii imaa cinda alcaqdi shaygii xaadir inuu yahay oo cayn la arka uu yahay kaasi ishaadaa ku macallina adiguna iska gedgedi wey inta uu yahayna iska tiri anugu inaan kuu magacaabo waxaan ku heshiinay aan heshiino laakiin waa kan waxaana rabaa inaan kaa gata iska fiiri wey duuna maa yucayanu saa wey haddii ay tahay caqdigii waa dhacay wixiina waa la keenayaa waa soo socdaayo alaabtii jidkay ku soo jirtaa wiil baa wadayo waynagu soo socdaa waynu israaciyo dukaanka iyo bakhaarka iyo bankigaad ka qaadan hadday arrintu tahayna yubayanu waxaa la caddaynayaa qadran wa wasfan tiradu waa imisa tilmaantuna waa nooce waxaa dhici karta waxaad igu wareejinaysa raashin inuu yahay inuu dhar yahay inuu alaab kale yahay baa dhici karta tiradana ii sheeg tilmaantoo faahfaahsanna ii sheeg waxaa tidhaa sidaasa oo sidaasa oo sidaas wadankee lagu sameeyey wadankaas xilligee la sameeyey xilligaas midabkee weeye sayskee weeye dhariya wax lamida hadday tahay wax kale waaweyn uu yahay wixii faahfaahin hadhow aynaan isqabqabsanin oynaan hadhow isxagxaganin inaad isiisa wey ama ii keen ama tiro iyo tilmaan faahfaahsan iga sii labadaa mid in la yeelo weeye marka waxay leeyihiin sababtoo ah shayga macquudu calayhiga masaladu waa afar ama waa saddexdii lasoo gaabiya arkaanta caqdigu caaqidayn laba wax kala iibsanayso caaid oo caaqid iyo caaqida laba ah ama baayic iyo mushtari ah siiqada la isdhaafsanayo iijaab iyo qabuul ah shayga macquudu calayhigee la isdhaafsanayo oo thaman iyo musaman ah ama thaman iyo mabiica labada wax kala galanaysa shuruud bay leeyihiin siiqaduna shuruud bay leedahay waxaan la kala iibsanayana shuruud buu leeyahay hadda waxaynu ka hadlayna waa wixii la kala iibsanaya macquudu calayhigii weye waxa lagu heshiinaya ee kana mid qaadanaya kana mid yeelanayo waxaasi majhuul ma noqon karo oo bayculqarar buu gelayaa baycu salam haddii wax la ogolaaday si loo takhfiifiya qararkii iyo jahaaladii haba maqnaadee waa qadarkii iyo sifadii in la sheego kadib wuxuu yidhi wa kownu maa uslima fiihi salamka waxa lagu sameeyey wa kownu maa shay ahaantiisa uslima fiihi isaga salam lagu sameeyey oo alaabta mabiicda badeecadda daynan uu yahay baa shardi ah xuluulan waktigeedii joogo ow mu'ajalan ama wakti dambe leh wuxuu ku leeyahay markii lacagtii majliskaa lagu kala guddoomo aan leenahay baycu salam waxay noqotaa mabiicdii iyo alaabtii baayacee la gadanayee badeecadda ahayd waa inay dayn qofkan lagu leeyahay ay tahay wax meesha yaalla ayn ahayn haddiiba alaabtan kaa iibsanaya ay meesha taallo waa beec shay xaadir oo cayn xaadira la gadanayaa salamkuna shay dayn ahoo alaab maqan baa la iibsanayaa saas darteed dayn waa inuu yahay isna waa shardi shuruudu salam ah hadduu shaygii xaadir yahay sida beyci salam siiqadiisana aada ku kala gadataan siiqadu waa salam xaqiiqaduna waa beyc xaadira weeye cuquuddana markaynu marayno waxaan leenahay alcibratu bilmacaani laa bilalfaadi walmabaani cibrada la qiimeynaya waa waxa runtae meesha yaalle erayada innagu aynu isnire ma aha walidaalika haddaan ku idhaahdo kitaabkanaan kuugu hibeeye kun shilin erayga hibaan isticmaalay kun shilinna waan kaaga bedelanayaa beec wey waa beec bilafdi hiba kusoo baxay wey haddaba erayga hibe en isticmaalay wax macnaa ma samaynayo maadaama mucaawado wax la kala bedelanayo iibsanayo ay tahay xaqiiqadiisu waa beecee hibo ma taallaiyo iska siin waxaan kaaga iska siiyey laba kun oo shilin miga iska siisay mise adiga gaday waad iga gaday maada iska kaysiinin waayo hibo waxay ahayd inaad isiiso waxba bedel aadan iga qaadanin haddaad tidhaahdo gaariga waan ku caariyeeyey tobalcaaraan kuu siiyey bishiina laba kun baad iska bixin macaariya mise waa ijaaro waad iga kiraysay marka waan kaa caariyeeyey hadalaan mowqiciisii dhicin weeye alcibratu bilmacaani maxaynu qaabkan wuxuu ka isu weydaarsanay baa la eegiye ereygaan adeegsanay macno ma laha tan haddaba haddii cayn joogta oo alaabtaalla aada iga gadanayso lacagtiina aada i siinaysa ama aan kuguba yeelanayo laakiin alaabtii joogtay aan kala garanayno on salam magicii marino magaca aan sheegnay macnaa ma leh waa baycu cayninkii baabkii cashiran kusaxada kusoo marnay wey baycu salam wuxuu kaga duwan yahay caynta baayicu uu watee laleeyahe la gadanayaay waa cayn kaa'ibu oo dayno isaga lagu leeyahay inuu keeno iyadii mucayanana ma aha wax go-anoo intanuu ka mid yahayna lama dhihi karo haddaad tidhaahda gawaarida meeshaa ku jirta mid ka mid aan kaa gaday baycu salam maaha gaarigan aan kaa gadayna baycu salam maaha baycu salam waxaa weeye gaari sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan kaa gaday ama meeshan aan ka soo saaro ama aan magaalo kale ka keeno ama meel ha ii yaallo ama aan soo iibsada hadhow hawladay kuu taalla maaha aniga waktigaas go-an gaarigii tilmaanta lahaa baad iga rabtaa saas darteed weeye daynow leh wa kownu maa uslima fiihi inuu yahay daynan dayn baa shardi ah si uu baycu salam u noqdo kow daynkii maxaa misa dayn sidiisaba waxaa la yidhaahdaa wixii meesha caqdiga aydaan ku kala qaadan oo dib u kala qaadataan dib u kala qaadashadii cinda shaaficiyati laba suuruu yeelan karaa cinda aljamaahiirina hal suuruu yeelan karaa dayn hadduu yahay waa inuu wakti dambe leeyahay shaaficiyadu waxay leeyiin may xaalanna waa noqon karaa xuluulan xaaluu yahay deynkaasi mid waktigiisiiba la joogo aw mu'ajalan ama mid dib loo dhigoo muddo kal dambe loo qabtay maanaa gaari sidaasaan kaa gaday oon hadda kuu keenayo waa la dhihi karaa bay yidhahdeen fuqahadu waxay leeyihiin caqdiga sidaas ah wax sidaa iyo sidaasaan kaa gadoon hadda kuu geynaya waa beyc caadi ah ee salaf ma aha qaarna waa baail bay leeyihiin caqdiga tanaaqud isburin baa ku jirta laakiin fi cala almadhab way asaxaysaa oo haddaba qoortaadi faraqaad igu dhegi kartaa haddaad itiriya haddaba ii keen baad dhihi kartaa laakiin beyc mawsuuf baan kaa gaday ee beycu caynin maaha waxaan kaa gaday aw muajalan ajal haddii loo qabto laakinna ha ahaatee biajalihi iyo culaa muajal la og yahay leh muddo la og yahay dib baan kaa keeni doonaa lama ogola waa in ajalka aad ku keenaysa la yaqaano xadiid ibn cabaas baa wuxuu ahaa ee bukhaari muslim wariye nabig ala sl madiinuu yimid iyagoo midhahaas horay usii kala gata sanad laba sano saddex sano baa lagaa iibsanayaa waxaa loo leey beer intaa laag iyo intaasoo jawaan iyo intaasoo kiili iyo intaasoo qadarka intaa dhan baan lacagtiisii hadda ku siinayaa sanad kadib baad ii keeni laba sano kadib baad ii keeni saddex sano kadib baad raashin sidaa ah oo noocaasa oo sidaasa oo sidaasaan kaa rabaa inaad ii keento saasaa lagu dhaqmi jiray marka nabigu madiinayim sal slam nabigu ma mamnuucine wuxuu yidhi man aslafa falyuslif fii kaydin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluumin haddii wixii wax la miisaya uu yahay inta koobe uu yahay waa in la sheego ama suuse uu yahay haddii wax la miisaamaya uu yahay inta kiiley uu yahay waa in la isku waafaqo waqtigi iyo ajashana waa in lagu heshiiyo dabcan sifaadkiisii hadhow tilmaamaha uu keeni doonaa waa in lagu heshiiyey xambaarsan tahay taasi waa masaladaas shardi kalaa ku xidhan marka dayn haddii uu yahay waa inuu ajal la yaqaano oo wakti la isugu soo hagaago uu leeyahay oo qofkanna uu ku hirto kanna ku soo talagalo haddii kale munaasacay keeniyo anaa kuu keeni doona hay waxaan ku heshiina inaan kuu keeno bilba ma laba ma sanadba ma laba ma saddexba munaasaca iyo muran bay keeni xuquuqna way ku dayacmi walwijdaanu waxaa shardiya helitaanku cama inuu caam yahay oo sida badan haalib yahay wa cindamaa yaxullu markii ajasheedii soo xaal noqoto la gaarana yu'manu alcadamu in la waaya laga aamin noqonayo waxaanan kala iibsanayno wax khaaliban la hela waa inuu yahay oo waktiga muddada aan qabsannay inta badan aan la waayin waxaad soo martay kitaabulbeyci hore shuruudulbeyc waxaa ka mid a maqduura tasliimi qofkii wixii inaad siin karto laakiin waxaadan gacanba kugu jirinoodan bixinba karin ha gadin baynu soo marnay ayib haddii lagu yidha haba gadin waxaan gacan kuugu jirin baabu sanamna qadar la ogolaaday waa inay muuqata suuragalnimada inaad cinda alxuluuli dhiibi karto o heli karto wixii haalibka ahaa duruuf bay bedeli kartaayo taa wax laguma saleeyo oo xukumka sideedaba masaa'ilku lilhaalibi alacami weeye laa linaadiri alaqal waxa naadir ah laguma saleeyo haalibku waxaan wax la heli karo oo waktigaa la heli kara waa inuu yahay maxaa la diidayaa waxaan waktigaa haaliban la heli karin liannahu wuxuu shabahaa bay leeyihiin haddii aan haaliban la heli karin xilligii ajalku iman lahaayee dhiibi lahayd waxaad shabahdaa nin haddaba gaday wax aanu dhiibi karin hayra maqduuri tasliim hadda nin gaday baa lamid noqonaysaa si haddaba aada maqduuru tasliim uu noqdo haaliban wax la heli kara waktigaa waa inuu yahay walwijdaanu helitaanka shaygan ajalka leheed sifaadka ku gaday ajashiisa marka la gaarana cama ay caam iyo haalib tahay wa cindamaa yaxilu markii ajalkii soo xaal noqdee la gaarana yu'manu alcadamu ila waaya aamin laga noqonayo tusaalahaysii waxyaabaha aan aamin laga noqonayni in la waayo duuna himaarin mirasa lama gadi karo oo min sagiirati lquraa qaryo yar miraha ka soo baxay ah macluuma qaryo yar miraha ka soo baxay isaga lama gadi karo haddaad tidhaahdo intaasoo kijawaanoo beriis aan kaa galtay oo noocaas iyo noocaasa oo tuure heble ama beer heble ka soo baxay de haalib ma aha waxa beereble ka soo baxay waktigii loo baahnaba in la helo waxaa beriiskii la heli karaa berri isagoo beero kale ka soo baxay nafsulgarad iyo xaajadiina gudaya laakiin beer yar haddaad ku xirto waxay yidhahdeen taa lama ogola waxay deliisheen xadiid ibnu maaja fii sunanihi wuu ku wariyey min xadiidi cabdillaahi bni salaam radia allahu tacaala canhu wa ardaah ninka saxaabigu wuxuu leeyahay nin yuhuuda baa nabiga mire baycu salam kaga gadayey nabiguna midhaha laga rabay yahuudiguna lacagtuu sii bixinayey ninkii yahuudiga ahaaba wuxuu yidhi daana min xaa'iti bani fulaan beerta reer hebel beeraha reer hebel baan rabaa timirtooda ka soo godo timirta beeraha reer hebel ka soo go'day baan rabaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi bay yidhaahdeen amaa min xaa'iti bani fulaanin fala beerta ree hebel beerahooda inuu miruhu ka soo baxo shardigaa yeeli maayo wax suuragala maaha walaakin kaydu macluumun wa ajalu kaydu musaman wa ajalu musama waxay dhaheen miisaan la yaqaano iyo miis la yaqaano iyo ajal la yaqaano aan ku heshiino laakiin beerta reer hebel oo ku qaydaysa yeeli maayo xadiidkaa sanadkiisa waxoogaa dacfiga ku jiro nin majhuul xamsata bni yuusuf la yidhaahdana waa ku jiraan nin weliid ibni muslimi dimishqi la yidhaahdana waa cancaneeyey waxay tadliisu taswiya yidhaahdaan nacaam buu ku ahaa isagu riwaayadka qaarkood xadaanaa shaykhiisi yiriye meelaha dhexee sanadka cancan kaga sii jirtaan marka lama aamini kara ilaa uu xadaanaa iyo samaac isku daba xira haddiise laga aamin noqon lahaaba ninka xamsata bni yuusuf la yidhahda majhuulkaa daciifu noqday laakiin fuqaha badan baa u deliishada oo xadiidkan ay badanaa keenaan markay mas'aladaa marayaan waxaa kaloo shuruudii ka mid a macluuma miqdaarin qadarkiina waa in la yaqaano bimiciyaarin miqyaas iyo miisaan lagu yaqaano jaraa ay jaraa bihi lcurfu curfigu uu ku dhaqmayoo la yaqaano waxa wax lagu miisaamayo hadduu wax la miisayo yahay suuska iyo koombooyinka iyo hadduu yahay waxa la miisaamayo kiilooyin iyo wax la saarayo markii miqdaarka qadarkiisii aan sheegayna uu yahay waxa qadarka lagu xadaynayo wax curfan iyo dhaqan ahaan la isula yaqaano waa inuu yahay waa in la yidhahda intaasoo kiilo hadday jiraan noocyo badan oo kiilaha miisaanka la saarto oo kala duwan oo la isticmaalo waa in nooca la saaraya aan isla sii magacownaa haddaan dhul kala gadanayno curfiga dhaqanka haddii tallaabo ay tahayna waa inaan tallaabadii iskula heshiino hadday tahay waa la dhudhumiyaana waa inaan dhudhun ku heshiino hadday tahay mitir baa la isticmaalaana mitir waa inaan ku heshiino hadday qadam iyo fiid tahay fiid waa inaan ku heshiino qiyaasta cabirka waxaan wax ku cabiraynaay wax goobtaa iyo wakhtigaa la garanayo oo sida loogu cabiray laisla yaqaano waa inuu yahay haddaan la isla aqoonin hadhow muran iyo isqabqabsi isxagaashiya munaasaca iman saas darteed buu ihi bimiciyaarin biqiyaasoo wax lagu miisaamo oo jaraac curfiga iyo sharciguba ay ogolaadeen waa inuu yahay wax la isla garanayo haddaan dhul kala gadanayno waa intaasoo mitir iyo intaasoo mitir inaan isdhahno ama intaasoo fiit iyo intaasoo fiit waa inaan isdhahnaa sida curfigeenu dholalka lagu kala gato haddii wax la miisaamayo miisaanka waxa nooca lagu miisaamaya waa inaan isku raacnaa miisaanadu hadday kala duwan yihiin wey dabcan miisaanaduna qaybo badan baa kala duwan inay wax wax lagu miisaama kala duwan yihin waxaan ku garan kuwa banaanka joogee dadka miisaama saddex kala duwan ful waxaa laga yaabaa saddex cabir inay ku kala sheegaan oo tahay kan intaasoo kiilaatuu ku dhihi kaana intaasoo kiilaatuu ku dhihi kaana intaasoo kiilaatuu ku dhihi haddii meeshii ay sidaas tahay waxa wax lagu miisaamaya wayna xislo ognahay wey haddii kale hadhow adna mid baad soo qaadi kan kalaa mid buu soo qaadi waxaa dhici karta inay jiraan weylu lilmutafifiina waa badan yihiin mutafifiintu weligoodu waa jireen haddana waa jiraan arbada waxaan garanayaa qolyaha wax miisa miisa weelka wax lagu miisa ama caana ha noqoto ama saliid ha noqoto ama raashin kombooyin lagu miisaya ha noqdo ku dhinacyada ka soo riixa ku hoosta ka soo garaaca siyaabo badan baa la samayn jiray ku bahasha miisaankana siyaabo badan baa jira miisaanka la saaraya kuwa dab iyo waxgeliya oo karkariya kuwa nooc khafiifa soo qaatoo kii caadiga aan ahayn baa jira qolya waxaa jira intaa ka duwan kuwan waabaad iska fiirin kartaa kuwan laiska arkin ma taqaanaan wax yar buu dhinaca alaabta lagu ku shubi doono ama beriiskii qamadee kugu shubi doono buu hoosta hoosu wax yar kaga xidhi wax yar buu hoosta hoosa kaga xidhi waaba culus yahayba bacalkiiba korkasaa wax yar markii looga shubo meeshii isagoon gaarinba miisaankii waa isu dheelitirmay waxyaabaha noocaas oo kaleeta hadday wax shaayaca yihiin oo kala duduwan yihiin waxaynan hadhow isqabqabsanin oo inaan murmin inaan ku heshiina wey shareecadaas uma aragtaan caqdiga marka la galayo baa lagugu qaabaynayaa saydaan berri isu qabsateen innagu cuquudda markaan gelayno berri haddii wax dhacasaan u kala bixi lahayn caqdi kuma gallo markaasaan maalinka dambe isku wada jahawareernaa haddii shariicada la raaci lahaa labadii isqabata si fudud baa lagu kala saari lahaa waayo wixii lagu heshiiyey baa cad sideedabana heshiis markaad gelayso beri samaa keliya looma galo idinkoo isqabtay baa lagu xisaabtamaa heshiis baan gelaynaa caqdi baa ina dhex maraya berri haddaan isqabanno saan u kala bixi lahayn caqdiga waa inay ka mid noqotaa yaa ina kala saaraya caqdiguna hadhow saan xaq u kala yeelan lahayn waa inay ku kala cadaataa laakiin akhi akhiida fudaydsiga ha laga daaya suuqa iyo ganacsiga suuqa iyo ganacsigu haddaad aabbaha wax kala gadanaysaan waxay yidhaahdaan waa la kala tirsadaa lacagta waxaad isu cafiyeysaan isu cafiya laakiin hadhow ha istuhmina lacagtii laguu dhiibay hadhow aabbaha kuu dhiibay jeeb iska gashatay haddaad qayb weydo wareed baqi uu isare baadhihi sooma duuriya badmadow baa soo bixi marka waxay yidhahdeen nimaa wax kaa tirsanin tuug dheh somalida nimaan wax ka tirsanin tuug dheh bay yidhahdeen waayo hadhow haddii lacagtii qayb la waayo ninkii uma qabsan kartid hadaad qabsato wuxuu ku le waraa lacagtii qaybta hoosta gashatay labadiina mid kale inuu tuhmo tuug ku tuuganimo ku tuhmo halkaasay ka bilaabataa waxaad marka hore kala cadaysta asalka cuquudana munaasacaad iyo isqabqabsiga waxaa wax badan ka badbaadiya dadka marka hore sida wax loo kala qeexdo sidoo kaleeto mar hadduu ku yidhi macluuma miqdaarin qadarka waa in la yaqaano waljinsi jinsiga uu yahay waa in la yaqaano wanawci nooca uu ka sii yahayna waa in la yaqaano yaguna kada sifaatu sifaatkiina waa lamid tilmaamaha kuwaasoo liajliha iyaga dartood takhtalifu lqiimaatu qiimooyinka iyo siciradu ay ku kala duwanaadaan jinsiga iyo waxyaabaha lamidka aynu ka soo qaadno hal misaal baynu mari waxa hadduu raashin yahay waa inaynu magacownaa ma qamadiba ma beriisba haddii aynu beriis ku heshiinay inaan kala gadanayno beriisku waa noocyo badan yahay sooma waana kala qaalisan yahay waa inaynu isla sii magacownaa beriis nooce ah haddayna isla magacaabin muran baynu dhagixii koobaad dhignay waayo hadhow midna wuxuu keeni kan ugu jaban midna wuxuu rabaa kan ugu qaalisan beriiskii tobanaanka noocahaa adu kubaad madaxa ku haysaa ninka kalena mid buu madaxa ku hayaa bidxiina wixii ku jira banaanka soo dhiga wey oo hadhow wax allaalay wixii tilmaan intaa waxaa dheer haddii uu sii jirta tilmaamo intaa ka badan oo wixii isku noocii isku nooca beriiska ahaa uu ku kala duwan yahay oo beriiska isagoo isku nooca waxaa dhici karta wadankeen laga keenay ma ku kala qaalisanaada sanadka uu soo gaayo cusaybkiisi iyo duugnimadiisa ma ku kala qaalisan yahay hadday jirto wey dhar baad kala gadanayseen dharku mashaatiyaalbaa ma macawisaad macawis hadday tahay jinsigii baad maraysaaye macawis noocea wey intaasoo nooc bay leedahay noocii markaa isla sheegtaan midabku sowma kala duwana midabkee intee midab bay ka kooban tahay iyo midabadee weeye halka haddaad isla sii wada gaartaan wadankee lagu sameeyey oo laga yaabo dadku inay kala jecel yihiin midda malaysia ka timid mid indunesia ka timid mid singapore ka timid mid china ka timid mid meel kale ka timid haddaa rabta kenya lagu sameeyey soomaaliya lagu sameeyey dadku waxaa laga yaabaa inay kala jecel yihiin waa inaad hadda kusii heshiisaa bu sanad kadib kala qaata laba kadib kala qaata shan kadib sana kadib kala qaata haddaad rabtaan hadda heshiisku waa inuu caddaadaa kada sifaatu sifaatkiina waa lamid waa in la caddeeyaa sifaatko liajlihaa iyada darteed takhtalifu lqiimaatu qiimaha iyo sicirka uu kala duwanaanayo wa kownuhaa sifaatki inay tahay baa shardi ah asrimahan waxay u sal waxaa dhan loo waxaynayaa wixii isagii aan la arkaynin tilmaam baa la rabaa in lagaga dhigo sidii waxaad aragto oo kale si loo tilmaamayo ee loo sii wado ee loo sii dhiraandhirinayo halkaana ka sii wad ilaa la yidhaahdo tilmaan meel loo sii dhaafiya ma leh oo wax damboo sii kala baxaya ma jiro la yidhaahdo oo tilmaantii ay noqotay hadhow markaad aragto waaka wixii haddaa la sheegay tilmaamayay inaad tirada la rabaa laakiin war ma yahay ma aha kanuu ahaa show kanuu aha lama ogola wa kownuhaa sifaadka inay yihiin baa lamida mabiicdii la kala gadayey madbuutata alawsaafi tilmaamaheeda mid la koobay oo si cad loo qeexay laa mukhtalitan wax isku jira lama ogola aw fiihi ama isaga naarun dab dakhala uu galay laba nooc midna lama ogola buu ku leeyahay sababtoo a tilmaan in lagu dabtiyaa adkaanaysa wax isku jir ah waxaan kaa gaday raashin isugu jira bariis iyo qamadi iyo galley isugu jira lama ogola waa hal nooc inuu noqdaa ama miqdaar kastaba intaasoo beriisa oo noocaaska oo noocaaska oo noocaaska intaasoo qamandiya oo noocaas oo noocaka nooca kaa dheh laakiin haddaad tiraahdo boqol jawaan oo isugu jirta galley iyo beriis iyo qamadii isugu jirta haddaad tiraahdo halkaan isku qabsan lahayn baa bilaabatay isqabsigeena hadduu bilowday waa inaad kala magacawdaa ama aad tidhaahda waxaan la ogolayn hal kiilaan kaa gaday oo isku jira oo kuu keenaya wax isku dhex jira oo hadhow kala badan kara oo la isku cabirayo miqdaarkii ama qiimihii iyo miisaankii isku mid ah hadhowna kala badan kara si u kala batan hadhow qiimihii saamayn ku yeelan kara iyo waxtarkeedii iyada lama ogola aw ama naarun dabi dakhala fiihi uu galay wax dab la saaray dabka waxa loo saara laba mid weeye waxyaabaha dabka la saara waa laba mid baa loo jeedaa halkan waxyaabaha dabku loo saaro in lagu kariyo weeye waxa loo jeedo laakiin waxa dabka loo saara in lagu kala sifeeyo oo sida dahabka iyo waxyaabaha lamidka iyo maarta dabka lagaga saarayo ciiddii iyo qashinkii ku dhegay kuwaa dabku wax ma yeelo intiisa wanaagiisuu soo reebaa laakiin raashin karsan baan la ogolayn raashin karsan lama ogola sababtoo ah dabka raashinka marka la saaro de labada dheriya isku xigta dabku isku in miyuu gaara midna waa ku yar bataa midna waa ku yarayaraadaa sooma hadhow dabkiisaan u qiyaasaynaa wariga waad adkaysay iyo waad jilcisay waan isu qabsanaa qoortaan isla gelaynaa iyo dabka waad ku badisay iyo waad ku yaraysay saas darteed maadaama dabkii iyo waxaan sida uu u karsoomay qadar go-an aan laysla xadidi karin dabku waa intaa inuusan uga badanin ay adag tahay in laysla yidhaahdo kow laba raashinkii digsiga ku wada jiray uusan bisaylkiisa laga yaabo isku mid inuusan noqonin waa dhici karta inuu kala bislaada sooma dhacdo de wixii waxaa laleeyahay hadhow buran iyo qaylo baa meeshaa ka bilaabanaysa saas darteed aw dakhala fiihi naarun dab uu galay isaga lama ogola cuqida cayin waxaad magacawdaa liditajiiri kii ajasha dib loo dhigay ajasha uu saaxiibka ahaa haddii la yidhaahdaa wakti baad qabsateen alaabtii in laysu keeno lacagtii baan bixiyey alaabtii waan ku heshiinay qadarkii iyo tilmaamihii iyo ajashii oo dhan baan ku heshiinay muddo dambana waa qabsanay oo dayn mu-ajala weeye cayin waxaad magacawdaa marka liditajiiri kii ajasha uu saaxiibka ahaa mawdica aladaa goobta lagu gudanaye laysugu keenayo xaggee ku kala guddoomaynaa waana isla magacowdaan in lam yuwaafiqhu hadduusan waafaqin makaanun makaanka cuqidaa lagu heshiiyey heshiisku ka dhacay goobta lagu kala gatee lagu heshiiyey haddaynan noqon karin ama aynan ahayn iyada meesha lagu kala guddoomayo meeshaan ku kala guddoomayna waa inaan magacownaa xaggee ku kala guddoomaynaa xale waa kaan lahaa diyaarad dhexdeed baan ku kala gadan karnaa alaabtiina alaab hadhow diyaarad dhexdeed laysku siin kara maba ahaba aniga dhar container aan kaa gatay dhar containera diyaarad dhexdeed migu siin kartaa mustaxiil wey ma dhici karto intaasoo jawaan oo raashin iyo kintaal iyo kiilo ah intaasoo tan oo raashina ma igu siin kartaa diyaarad dhexdeed waa dhici kartaa diyaarad baan kukala gadanay inagoo gaari bas saaran baan kala gadanay inagoo safaroo wado socon baan kala gadanay hadduusan meeshii mustaxiil tahay ama midkeed uusan doonaynin ama labadeennaba goobtaa inaan wax ku kala guddoonno meel kale hadday tahay waa inaynu isla magacownaa xaggeen ku kala guddoomaynaa hadhow maxaa laga cararayaa waxaa laga yaabaa nin alaabta keeni lahaa ninkan meel buu rabaa in loogu keeno kan kalena kharashka keenitaanka yaa bixin baa imanaysa maxaaba hadhow keeni murankaas haddaba aan sii kala caddaysana xalaal iftiin baa la qashaa haddii hadhow ay noqoto meeshii meelaan ahayn in lagu kala guddoomo mu-ano iyo taklifiya kharashna ay u baahato ciddii keentay meesha meelaan ahayn aan ku kala guddoonaa kharashka bixin waxaan ku heshinay nairobi waxaan ku tiri niyo naykuri igu keen naykuriya nairobi udheays alaa iska bixinaya aniga meeshii inaan keenaa laygu leeya amarti layga sugayay haddii anigu aan ku idhaahda ma keeni karee mambaasa igaga guddoon waxaad leedahay waxba kaba qabee kharashkii nairobi lagu geyn lahaana keen iidib gacanta ii saar haddii labadeennaba dani ay noogu jirto meesha kale waxaan u baahanaynaa inaan ka heshiino haddaan heshiin weyno ninkan alaabta meeshii lagu heshiiyey waa inuu geeyaa hadda adigu dib uga soo rodaa labadii kuu taalla wey laakiin heshiiska waa inuu cadaadaa waadix noqdaa taasuu uga jeedaa beydkana baaburahdi intaas wuxuu kaga baxay baycu salamki tilmaamo guud buu ka bixiyey wixii tafaasiil iyo faahfaahin inta aada uga sii badan ahaa kitaabku waa mukhtasare mutawalaadka u doona wey halkana baaburahni rahantii baabkeedii wey rahantu waa alaabbaad iibsatay ama waxbaad kiraysatay ama waxbaad caariyeysatay xoolo lagaa hayo intaad xaqii bixinaysa wey oo haddaad xaqii bixin weydo iyada laga goosto iyada in laga goosto wey arrinta ilaahay qur-aankana waa ku sheegay wuxu uhi fi suurati albaqara wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda ama faruhunu maqbuuda rahan la kala guddoomay baad samayn kartaan intaad waxay iga keenaysaa alaabtan aan ka ahayn nabigeenana calayh salat salaam waxaa ka sugan bukhaariyo muslim ay wariyeen min xadiidi caaisha radia allahu canha wa ardaaha in inu yahuudi a ka gatay soddon suus oo timira dhar dagaaloo uu lahaana uu rahan ugu dhiibay oo isagoo rahantii ay u taallaa nabigu geeriyooday sala allahu alayh alih wasalam ragay ka mid yihiin ibnu qudaamiyo nawowi iyo shawkaaniyana ijmaac bay soo guuriyeen muslimiintu inay isku wada raacsan yihiin oo rahan in la kala qaato ay tahay culimmada qaar ba waxay ka soo guuriyeen rahanku aayaddu waxay sheegtay wain kuntum calaa safarin xadarka rahanku ma banaanay yidhaahdeen baa qataa baa baxaak iyo mujaahid laga soo guuriyaa iyagana lafdigaa safar bay mafhuumkiisa qaateen laakiin mafhuumkaa inuu khaaraja makhraj alghaalib inuu yahay waxaa caddeeyee nabigu madiine isagoo joogoon musaafir ahayn buu rahan dhigay xadiidkaa nabigaa tilmaamay sala allahu alayh alih wasalam haddaba waa maal iyo xoolo aada qof xaq iyo dayn kugu leh aada ugu dhiibaysa si uu usii haysto intaad xaqiisi uga keenayso haddii aada u keeni weydana iyada inuu ka goosto ay noqonayso hadda curfigeennan magaaladu waxyaabaha garantiiga la yidhaahdo ee markaa bangiyo wax ka gadanaysaan iyo ay idinka dhigaan baa rahankiiah yajuuzu waa bannaan yahay rahankii fii maa shaygii beycuhu in la iibiye jaaza ay bannaan tahay wax kastoo in la iibiye ay bannaanayd geditaankiisu baa rahan noqon kara waxaanay bannaanayn in la iibiyena rahan ma noqon karo laa shay najisa walaa shay aan manfaco lahayn maxaa lagu sareeyey shardigan rahankan waxaa loo dhigay in xaqii haddaad bixin weydo hadhow la iibiyoo laga goosto haddaan laba iibin karin wax manfacaana uusan lahayn maxaa macnihi qiimo ay leedahay wax macnihii qiimo ma laha oo ninkan xaqiisii maba gadi karoo kama goosan kare saa darteed baa qaacidada lagu siiyey yajuusu rahankii waxuu ku bannaan yahay fii maag shaygii beycuhu beyciisu jaaza uu bannaan yahay xikmadduna sidaasay keenaya oo qofkii waxaan kalsooni buu u haystaa inuu xaqiisii u dhigmo waxaan maalna ahayn manfaco mubaaxana aan lahayn haddee wax xaqiisii u haysan karoo maal u noqon karo uu ka goosan kara maaha kamaa saxa sidii u asaxay bidaynin dayn haabitin sugan kan laasimaa laasimay intan waa shuruudu rahni goormaa rahan la dhigi karaa saddex shardi marka la helo weeye fi lmadhab shardiga koobaadi waa inuu waxaan daynyahay dayntaa qofkan lagu leeyahaybaa waxaa la yidhi ilaahay wuxuu sheegay rahanka maca dayni buu sheegay oo aayatu idaa tadaayantum bidaynin baa laga hadlayey wain kuntum calaa safarin iyaday taabicu tahay haddaan cayntii kala gadanno oon waxaagii kuwa siiyo xoolahayga rahan maxaad ugu haysani xoola kuwa rahan maxaad ugu haysani ammaano aan kuu dhiibtoon markaan raba kaa qaadanaya waa gaar laakiin xoola aad iga haysato waxaad u haysatay xaqaad igu leedahay inaad muddo iga sugto haddaad iga weynana ka goosato xaqba iguma lihid xoolahayga ma iska haysan kartaa marka maya bima taakudu maala akhiika wey shardiga labaad haabitin daynku waa inuu sugan yahay oo daynka aada yeelatay waan yeelan doonaa daynka igama qaadan karti rahan rahan ii dhiib si aan berri kuu siiyo dayn lama dhihi karo saas darteed ba waxaan leenahay daynku waa dayn haabit oo sugan inuu yahay laakiin waan ku amaahin doonaa waxbaan berri ku siin doonaa ee horta rahanta maanta iisii dhiibna waxba kama jiro bilaaba adoo xoolahaygii aansaa kugu dhiibay caawaba dhintay ama berri kaaba maarmay oo wax iiga kaaroon helay ama aduguba isbadeshay oo meel kale waxsi kaa noqoy wax kastaa dhici kara horta rahan aan ku siiye daynta igu yeeloo xaggayga soo mari qad lazima daynka oo laazima daynka laasimka ahi dayn aan lagugu yeelanin wuxuu ka hadlayaa cuquudda jaa-isu طarafaynka ah rahan ma gasho xilaa ay dhammaato mil baadifadka oo kaleeta weeye jucaalada la yidhaahdo jucaaladu waxaa weye ninkii baadidii iisoo hela waxaasaan siin hawshii markaad gashay intaadan dhammaynin waan ka noqday qofkii ugu dhihi karaa haddaba aan daydaya baadidiie rahan isi ma dhihi kartaa maya waayo caqdi markaan rabo aan ka noqon karo ilaa aad ii keento uu laazimo igu yeelo haddaad ii keento ood xaqi yeelato oo guraad hadhow baan ku siin rahan isii dhib waad dhihi kartaa dayn saabita wey hadda laakiin cuquudda aan laazimka ahayn ilaa nihaayadeeda la gaaro lama dhihi kara rahan isii intaas bay saddexdaa sharti fuqahada shaaficiyadu dheen rujuucu liraahini ninka rahanka dhigaya alrujuucu ka noqoshaa u furan oo u bannaan maa lam yaqbid hadduusan rahanta ka guddoomin mukallafun qof mukallaf ah biidnihi idankiisana uusan kaga guddoomin xiina radiya markuu raalli noqday xoolahan rahanta aad u dhigaysa adaa iska leh waxay kaaga baxaan mas-uuliyaddaada qof mukallaf oo ahal u ah inuu wax kaa guddoomo inuu kaala wareego saas darteed buu qur-aanku yidhi farihaanun maqbuudatun la guddoomay haddii aad rahaan usoo diyaariso oo ninkii meeshan aha maqan yahoo ilmo yaroo kiisa aad ugu timaaddo oosan isagii adoo raalli kuwa kaa guddoomin mukallaf maaha ilmihii yaraaye waad ka noqon kartaa inta aan lagaa guddoomin qof mukallaf oo ahlu aanuusan kaa guddoomin shardi waxaa markuu kaa guddoomayana biridaaka inuu yahay qasab iyo xur hadduu kaaga qaato ama uu kaa dafo kanaan haysan yidhaahdo adigoon ogolaanin rahan ku noqon maayo xaqna umala inuu haysto waana daahirka aayadda farhaanu maqbuudatun ayib rahaankii laguu dhiibay ee aad deynkaada u haysatay hadduu agtaada ku dhinto ka war saas darteed ba waxaan leenahay saddex magac ama saddex eray kala fahan arraahin waa ninka xoolaha leh ee dhigaya deynkana lagu leeyahay isna xoolahan uu dhigaya iska leh wey marhuun waxaa la yidhaahdaa xoolaha laftooda murtahid maxaan qaacido soo marnay murtahid yaa la dhaha qaacidadan soo mareen ee dib u raacdaan ninka xoolaha laag dhigayaa le soo maaha taa ku dheefla dheh marka ninkii murtahinka ahaa alaab buu hayaa gaari buu noqon karaa badeecad bay noqon kartaa xoolo nool bay noqon karaan alaab baa loo dhiibay hanti iyo maal baa la yidhi sii hayso intaan xoolahaygii kaaga keenayo xoolihii intuu sii hayey bay dhinteen maxaa la samayn wa innamaa yadmanuhu waxaa dandhabaya oo keliya almurtahinu ninkii rahanta haystay idaa tacaddaa haddii uu ku xadgudbo fi ladii midka yu'tamanu lagu aaminay gaarigii baa laguu dhiibtay halkaasaa laguu dhigay furihii iyo dukumentigaa laguu dhiibtay waxaa lihi gaarigii wakaa dukumentigiisiina wakaa sii haysay intaan waxay kaa keenayno gaarigii baa burburay waxaan leenahay dandhow ma lagugu leeyahay haayana haana ma dhihi karno mayana ma dhihi karno maxaa burburiyey anigoo yar qaatay meel isbitaal iyo ka soo jeeda baan lahay oo shir buu galay iska bixi lacagtiiseed yaa dhaqaaji ku yiri oo gaariga halkaa u dhaafiyaa ku yiri saa ma ahayne gaari waddada socday baa intuu fareen iyo wax goostay buu soo derderay oo qab ku dhacay anu maba taabanin halkiiba kama dhaqaajinin mar hadday sidaas tahay ninkii baa loo raacana adan laguma adu xadgudub maadan samayn waxaan soo gaaray haddii adigu aad tacadidayna ammaanuu kugu ahaa gacantaaduna yaddu amiinin bay ahayd tacadi haddaad samaysayna waa dandhabi haddii kalena maya duufaan baaba dhacday gurigaas iyo duufaan bay soo dumiso muraayadihii o dhan bay eber ka dhiga dhagxan intay kusoo daadatay dahdi laguguma laha gurigana rahan lagugu dhiibay meeshii dhulgariir baa ka dhacay gurigii baa dumay adig baa lagugu leehay maya waxaa tidhi gurigan bal iska yar maanta martiqaad ku samayso martiqaad baad ku samaysay gaas baa qarxay oo gurigiibaa eber qayba noqdeen yaa lagu leeyahy gurigii ayaa ku yidhi gaas iyo xagee dab horta kushid yaa ku yidhi haddaad tacaddi adiga samaysayna adaa dandhabi haddaynan tacaddi iyo waxba samaynin adiga dandhow lagumalaa noof xoolaha laguu dhiibtay neefkii xoolaha xoolaha isagoo xerada ku jira baa xanuun ku dhacay oo dhintay adunba lakumadaad badbaadin kartaa ama xoolihii tuug baa usoo dhacday iyo libaaxo neefkii keligii ama wuxuu ku jiray kaka kala baxeen sidaa ma dhicine neefkii xoolaha ka midka ahaa xoolihii markaad soo xaraynaysaad banaan kaga soo tagtay geeri markaad soo xaraynaysay tii waad fiiriso banaan kaga soo tagtay geelahayda waad soo xaraysatay iyadii maadan soo xarayn tuug baa kaxaysta ama libaax baa dilay lacagteeda iska bixi lagu leeyahay adaa tacadi sameeyey xilkaagii maadan gudan lacag baa laguu dhiibay xoolaha gurigaagi iyo khasmadaadi iyo lacagtaadaad la dhigtay waa la jabsaday meeshii ama ama bastoolad baa laguu qabtay waxba laguguma lah dee sidaas ma ahayne intaad meelahan sitay oo meesha khaanada aad banaanka saartay baad halmaantay ood ka tagtay qolihii meesha nadiifinayay wax kamida baa gacanta ku laaday xolihii meel khaslada lagalama bixine adaa dayacay soomaa lacagta iska bixi wey wainamaa yadmanu wuxuu dandhabaa oo keliya almurtahinu ninkii rahanta haystay idaa tacaddaa isagu hadduu xadgudbo fi ladii midka yu'tamanu lagu aaminay hadduu xadgudbo buu arrintaasi dandhabaya hadduusa xadgudbin sawmaaha ninkii kalaa iska leh oo ninkii kale se isaga leeyahay waayo dee dheeftii ku soo korodhayaa lahaa gaarigii intuu kula yiilay suuqii kor buu u kacay sicirkiisana qiimaha maalinkii lagaaga tegay maantuu ka qaalisan yahay ma dhihi kartaa qiimaha inta korodhay anaa iska leh maya ma dhihi karti neef xoolaha lagaaga tegey neefkii xoolaha dhadig buu ahaaye ilmuu dhalay ilmahan xeradayduu ku dhashayoo waan la harin yaad dhihi kartaa maya algunmu bilgurmi weeye marka ninka faa'iidada leh baa khasaarahana wax ka dhintaan tacadigana adiga tasarufka iyo xadgudubkaa samaysayn baa lagugu waxeeyey walidaalika mursalkii saciid ibn musayib imaamu shaafici iyo madhabku u daliishadeen laa yuqlaqu rahnu min saaxibihi la aladii aladii rahanahu lahu gunmuhu wa calayhi gurmuhu isagoo muslim min xadiid abi hureyrana waa la wariyey imaamu shaaficina maraasiilu saciid ibn musayib wuu ixtijaajaayo wuu daliishadaa calaa madhabi maalik wa axmed ibni xambal iyo abi xaniifana de mursalka waaba la ixtijaajaaba abu xaniifiya maalik iyagu waa mashhuuro waa kii ciraaqi ku dhihi jiray waxtaja maalikun kada nucmaanu wa taabicuuhumaa bihi wadaalu maalik iyo nucmaan ibni haabit abu xaniifa waa daliishadeen iyo atbaacdooda shaaficina mursalu saciid ibn musayib agtiisa waa xujo laa yarwi can iqatin weeye marka jamhuuru ahli اcilmi daliil ba agtooda ka noqday dheh ayib rahankii xoolihii laga haystay hal masalo intaanan masalada gabagabadaa gelin aan ku daro masaladaa waxaa weeye hadduu kharash u baahan yahay yaa bixinaya neef xoolaa weeye dawuu rabaa wuu xanuunsaday biyuu rabaa biyuu waxaa laga yaabaa lacag inay yihiin calaf buu rabaa inay lacag yihiin baa laga yaabaa gaari baa laguu keenay gaarigii waardi u baahan yahay ilaaliya nabadgelyadiisii meesha garaashka uu yaalla baakinka lacag weeye yaa bixinaya in la daryeeluu u baahan yahay oo la dhaqo oo kolba la nadiifiyo ninkii nadiifinaya lacag buu u baahan yahay yaa bixinaya dhul baa rahan lagaaga dhigay dhulkaa hade iska deg buu noqon karaa waardiye u baahan yahay cid waardiyeysa ciddii waardiyeynaysa lacag bay rabtaa sanad baa ka soo wareegay dowladdu dhulkii canshuur bay ka rabtaa haddii kale way soo dhexgeli oo tallaabay qaadi lacagta ayaa lagu leeyahay lahu gunmuhu wa calayhi gurmuhu raacin ninkii xoolaha wixii ku darmaday iska yeelanaya baa wixii kharashee lagu yeeshana bixinaya mid baa lagu heshiin karaa marka taa intaanan gaarin hadduusan ninkii jooginna wixii daruuri ah waad sii bixin hadhowna dayntaad ku leeda ad ku dari isagay ku socon mid baa lagu heshiin karaa haddaba warniya wixii kharashana bixi adiguna ka faa'iidayso hashii iska maal caanaheedana maal dee raacitaankeedii iyo waardiyaheedii iyo dawadeedana qaad gaarigiisa uma aha waardigiisi iyo tirtiridiisi iyo arrimahaana adigu qabo iyo meeshay lagu ilaalin lahaa wixii dana ahee yar yar ahna isaga soo qabso taa waa lagu heshiin karaa waxaana loo deliishaday xadiis sanadkiisa xoogaa dacfi ku jiro oo leeyahay rahanka addahru yurkabu binafaqatihi gaadiidka waxaa lagu fuulaa adna inaad kharashkiisa qaado laakiin kharashkiisana waa kugu soo dalici adna waan ka faa'idaysana waan isticmaali maya lama ogola rahan baan guri u hayey waan iska degay kiraa kugu socota kiradaana waxay u ka guy dayntii ninka aad ku lahayd bay kiradaasi ka guri kiraa kugu socoto waayo maalkiisa inaad iska intifaacsata bilaa muqaabil lama ogola raantayda inaad soo ceshadaan rabaa xoolaha ninka u dhiibay inaad soo ceshadaan rabaa sideen kusoo ceshan karaa yanfaku rahankii wuxuu ku soo fakan karaa kugu soo noqon bilibraa'i deyntii oo dhanba in lagaa cafiyo ma ibrahan deyntii o dhan in lagaa cafiya maha ibraa'i in lagaa cafiya rahankii ilaa nin baa deyn kugu lahaa rahanna kaaga haysta haddii isagu kaa cafiyey waan kugu yeelan taadiina waan kuu fasaxay ku yidhaahdo oo cafis buuga yahay rahanna ma raba iska qaada ku yidhaahdo waad qaadan kartaa oo iskuma xirna deynkii iyo rahanku waa laba araf caqdigani dhinacaaga waa ka laazim oo kama noqon kartid dhinaca ninka rahanta kaa haystana waa ka jaa-iso markuu rabu kuu fasixi karaa hadduu ixsaanan wa tafadulan kaaga iska fasaxo isagoo ama dan kale ha kaa yeesho ama isagaba culays kale ha ku noqoto siday dooniba ha noqotee bilibraayi isagii in laguu fasaxo wa faskhi rahani rahankii in la fasaxo oo murtahinkii uu fasaxo caqdigiibuu fasaxay ama isagiibaa ka wax fasakhayaa keenay oo yimid oo rahankii laftiisiibaa dhintay neef xoolaha rahan lagaaga hayeyo neefkiibaa dhintay ma rahan baa jirta ayb ilmau dhalay baa meeshii joogay ilmuhu rahan ma yahay maya ilmaha waxaa rahanta uu joogayaa intuusan hooyadii ka maarmin maalinka hooyadii ka goo waad ka haysan kartaa waxaa saa darteed ziyaadaadkan munfasiladihii rahan ma aha kadaa sidoo kale idaa zaala hadduu zuula jamiicu deyni deyntii o dhan haddaad bixisana de deyn baa loo haystay deyntii haddaad bixisay maxaa lagaaga haysanayaa intaana baaburahan baan kaga baxayna nacam xajigani waa qof laga mamnuucay tasarufaadkii maaliga ahaa oo maal tasarufa inuu sameeyo aan loo ogolayn waxna ma iibin karo waxna ma soo iibsan karo waxna ma bixin karo hadiyad caaliya ma bixin karo wax ma kirayn karo tasaruf kasta oo maali ah looma ogola dadkaasina waa laba qaybood sababta loogu diiday markii la eego qaarna iyaga dantoodaa loogu diido limaslaxati nafsihi weeye isagaa xoolihiisa loo ilaalinayaa oo qof garasho iyo garaad iyo isugu filan ma aha dadka qaarna waxaa loo danaynayaa dad kale baa loo danaynayaa oo masaalixdooda iyo xuquuqdooda la ilaalinayaa markaasaa isla tasarufkii maalka laga mamnuucaya taasi waa nooca marka la eego dhinac kaleo marka laga eego xajrigani waa laba qaybood oo xajri kulli ah iyo xajri juzi ah weeye qof tasarufka maalka oo dhan loo diiday iyo qof nooc ama qadar mucayan oo kamida loo diiday labadaasay u qaybsamaan dadka uu meeshan ku sheegay haddaba saddex limaslaxati nafsihim baa loogu diidayo alsagiiru waalmajnuunu wasafiihu lmubadilu saddexdaa wey waxaa kaloo uu sheegay saddex limaslaxati algayri iyagana loogu diido waxaa weeye almuflisu waalmariidu waalcabdu lmamluuku addoonka la leeyahay ninka mufliskaana hadee dadkii deynta lahaa maslaxadooda iyo xaqoodaa la eegayaa ninka mariidkaana dadkii warafadahaabaa la eegayaa ninka mamluugaana lixaqi sayidihi baa looga mamnuucayaa xajrigaa si kale markaad isugu soo celiso saddexdan lixaqihim loo xajriyey iyo addoonku waa xajri kulli oo tasaruf oo dhan awey laakiin mariidka iyo safiihu xajri kulli a ma aha mariidkuna sulus wixii ka badan weeye waa xajri juzi ah qayb baa loo diiday ninka safiiha mufliska ahna xoolaha caynta ah laga xajriyeye wixii deyn uu wax ku kala gadanayo dimadiisa ku qaadayo lama xajriyin waayo xoolahana qaybsami karo qulammadu xaq ku leeyihiine dimadiisa iyo qoortiisa wax kala kuma ilaho wax qaybsama ma yaalo marka min hunaa bay labada jeerba labadaa qaybood noqonayaan dadka tasarufka maaliga ah laga mamnuucayo asalka mas'aladani kitaabka iyo kitaabka qur-aanka ay meelo badan kaga soo aroortay ama aayadda koobaadi suuratu lbaqara aayat lmudaayan ay ku jirtay fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastaiicu an yaktuba an yumila an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadli ninka weligiisa ahbaa yeelinaya haddii uu mariid yahay ama daciif yahay ama safiih yahay dad baa tasarufaya oo maalkii ugu tasarufaya marna waxaa la yidhi وأتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما سفهada aan garaadkoodu ku filayn xaqa maalka iyo tasarufkiisa wanaagsanna aan garanayn xoolaha iyaan loo dhiibin xoolaha ilaahay lafdhabar buu noloshiina uga dhigay caruurta yaryareydna waxaa la yidhi aayadda aayadda ku xigtay suuratu الnisaa wabtalu lyataama xataa idaa balaguu الnikaaxa fain aanastum minhum rushda fadfacuu ilayhim alm rushdi hadday yeeshaan xoolaha u dhiiba imtixaanana markay qaan gaaraan kadib haddaynan imtixaankii qaan gaarin rushdi yeelaninna xooleyaan loo dhiibi wey sunnada waxaa ugu dhow xadiid kacb bni malik oo asxaabu sunan qaar ka mid a loo tiiriyo xaakimna uu leeyahay saxiixun calaa sharti shaykhayni dahabina uu ku waafaqayo baa wuxuu leeyahy nabigu xajara calaa mucaadi bni jabalin wa baaca maalahu fii daynin kaana calayhi dayn lagu lahaa marka riwaayadka qaarkood baa faahfaahinaya oo ninkii mucaada maxaa gaarsiiyey inaad tiraadaa laga yaabaa in saxa alkhabar waxaa la yidhi kaana mucaadun nin aada u dulqaab badan buu ahaa deeqsina u ah suu wixii dhacaba wax ugu daymanayey baa dayntii lagu lahaabaa ka badatay xoolihiisii dadkii daynta lahaana dacwad bay keensadeen de xoolihiisuba ma gudaan daynta lagu leeyahay xoolihii baa laga mamnuucay wey marka ee nin si kale wax isu dabamariyey ma ahayn calaa kulli xaal xadiidka sanadkiisa sheekh naasir iyo culamo kale inuu dacfi ay ku sheegayaano ma asixin bay leeyihin laakiin aayaadka min xaysu lasli masalada kaga filan jamiicu man qof kastaoo dhammaan dadka calayhi korkiisa sharcan sharci ahaan yuxjaru laga xaniba tasaruf ay sagiirun weeye ow majnuunun mid waalan aw mubadiru mid safiiho mubadira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiini nimankay xoolaa ku ciyaaraan tasriifuhum tasarufkooda la xajriyey linafsihim iyaga dartood naftoodaa qad ubtila loo buriyey saddexdaasi tasriifuhum tasarufkooda qad ubtila waa la buriyey linafsihim ay limaslaxatihim naftooda danteeda maslaxadoodaa loo buriyey sidan xoolahan isaga ciyaarin waa ninka xoolihii ma garanayo waxaa mararka qaarkood nabiga calay isalatu salaam muraacaad buu sameeyey mararka qaarkoodoo dad sufaha ah oon tasarufkii iyo beycii si fiican u garanayn buu beyca u ogolaaday nin odayay wiilashiisii soo dacweeyeen waxay dhaheen maani duqii beecii ka kari weynay mar kastabana indhaha biyaha loo mariyaa waa loo cameeyaa bay yidhahdeen nabigaa u yeedhay wuxuu warniyahow iska daa sidan rasuulka ilaahi horta wiilasha waa runtooda way jirta arrintani laakiin beec baan weligay ganacsadan ahaan jiray oo beec ma dayn karo kama dayn karo sina uma dayn karo markaasuu nabigu haddaan waxgarada maxaa dhalaa marka qofka ku yimaada laa khilaaba dheh nimayo yaan lay khayaanin dheh kadib hadduu wax soo baxo khiyaar bay leeyihin wiilasha intay ka daba tagaan way ka soo ceshan karaan wixii lagu khayaanay faqul laa khilaaba xadiidkaa ninkuu ku yimid weeye duruuf gaara loo qadariyey saas darteed qoladan linafsihim wa limaslaxatihim baa looga mamnuucay xoolihii wa muflisu ninka caydhoobay oo qad zaada daynuhu deynkiisu uu ka batay calaa amwaalihi xoolihiisa deyntii baa ka badatay bixajri qaadin qaadin mamnuucay oo xanibay buu batala ku bunaa tasrifuhu tasarufkiisa fii kulli maa shay kastoo tamawala uu maalaystay oo maal ou lahaa xolo kastoo uu lahaa qaadi hadduu go-aankaa gaaroo xajri ku soo ragayo xanibaad tasarufkuu ku tasarufay ee intaa ka dambeeya hibadiisi iyo sadaqadiisuna ma asaxdo waxba kama asaxa xoolihiisaas maxasaa loo yeelay lixaqi alguramaayi dadka deynta xaqoodii iyo xoolahoodii baa leegayaa ninka mufliskaana halkaasaa loo degay waa qeybtii labaadoo wuxuu bilaabay limaslaxati algayri loo xajiriyo oo looga mamnuucay tasarufka weeye bariidki iyo addoonka dambana iyana waa ku jiraanoo wuu tilmaami doonaa haddaba ninkaasi xoolihiisa caynta ah ee milkigiisa ku jira waa laga mamnuucaya laa dimatin wixii dimadiisa uu ku iibsado waa la garan karaa fulaan niyo alaabtan iga iibi lacagtana igu yeela nin hadduu ku yidhaahdo cusub oo ka aqbalo waxba loo diidi maayo waayo khuramadani haddii taa ninkan loo diido waxba ma soo gelin maxay ka faa'iidayaan iyagu xoolihii waa laga mamnuucay waa laga qaaday waa keligii inuu dayn wax ku gataay haddii loo diiday iyagu maxay ka faa'iidayaan maslaxadda ugu jirta maxay tahay waxba isaga in wax ka faa'iidaa laga yaabo marka ligayri maslaxatin in loo mamnuucaay lama ogola mufliskana sidaa weeye muflisku waa nin caydhoobay oo xoola beelay ama xoolihiisiiba dayntiibaa ka badatay walmaradu qofka jirada albakuufu laga baqo wuu hargebsan yahay ma aha iyo waxoogay maanta madaxa xanuunaya ma aha iyo ilig ba iyar xanuunaya oo la iga soo buuxinaya ama la iga saaraya xanuunmada saasa ma aha xanuunka qaabka qofka uu haya loo yar cabsaday wey walmaradu xanuunka almakuufu loo cabsaday in maata fiihi haddii uu ku dhinto wuqifa tasriifu tasarufkiisii waa la joojinayaa fii maa shaygii yasiidu ka badan calaa hulusin hulus cindahu isaga agtiisa wax yaalla xoolaha uu ka tegey tasarufku intuu xanuunka xanuunsanaa tasarufay ama uu hadiyad bixiyey ama uu wax sadaqaystay ama uu wax iibiyey ama uu wax kireeyey dhammaan dib inta loogu noqdo wixii hulus ka badan waa la joojinayaa hulus waa la fulinayaa inta kale waa la xanibi maxaa loo xanibi calaa ijaazati alwariifi ninka dhaxlaya inuu ogolaado oo banneeyo bacdahu gadaashi ninka mariidka ah hulusulmaal baa tasarufka loo ogol yahay walidaalika sacd ibn abi waqaas waa kii nabiga weydiiyey sal ly slam intuu xanuunsaday aada u xanuunsaday u rasuulka ilaaha xoolo badanna waan leeh wax dadana hal gabadh baan ka tegayaa afa atasadaqu bihuluseey maali xoolahay saddex laba meelood laba ma bixiyaa markaasuu nabig wuxuu yihi maya markaasuu yihi nus ma bixiyaa markaasuu yihi maya hulus ma sadaqaystaa markaasuu ahulusu wahulusu kaiirin weli waa badan yahay sababta uu nabigu ku cileeyey ee loogu diiday ninkani hulus ka badan inuu dardaarmo maxay tahay innaka adigu innadu waa mowqicu tacliil weeye inaad ubadkaagoo aqniyaa ka tagto khayrun laka min an tadac tadacahum fuqaraaa yatakafafuuna naasa dadka baryaya nabigu aqniqinahooda baa kaaga fiican buu yidhi faqrigooda iyagaba xoolahan hadday cunaan dadkaad ku sadaqaysataa ajir baad ka helaysa uma iyaguba hadday cunaan soo ajir ka heli maysa waa laba ajir ajirka ilmahaagii oo beerkaagii oo u cabsan doonto oo la yidhi walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim aad ka welweli lahayd ajirna waad ka heli silaturaximna dhinac bay ka noqon sidaas yeel buu yidhi marka daba nabigu calayhi salaatu wasalaam tacanudka usuuliyiinta mutakalimiinta ah ee wasfi daahir mundabita ma danayn wuxuu ku cileeyey xikmadii lafteedoo aqniyaaa inaad ka tagto buu ku tacliiliyey siiqadana siiqatu tacliil inay tahay qawaacidda usuuliyiintii mowduuc itifaaqi weeye siiqadan xukunkii gadaashiisa jumlada ina wadata litacliil inay tahay inaka an tadaca awlaadaka aqniyaa masaladan khina in looga tagoyna dad u baahanna waa xikmadii looga reebay wahiya nafsuhaa cilatu nahyi iyo cilatu manci weeye laakiin nimanka usuuliyiinta mutakalimiinta fanuljadal iyo munaadaraadkii mantiqa bay u soo guuriyeenoo siday qawaaciddii munaadarada ugu toosto buu ku leeyahay daahir mundabit baa shardiga kana kana markuu kutubta fiqhiga yimaada isagii laftiisii kitaab fiqhiga alifana wuxuu shalay sheegayey halkaa intuu iska dhigo buu xikmadii iyo masaalixdiibuu ku tacliilin kutubtii fiqigay wareedaso adigii shalayna lahaa maaha lama ogola waa shaksay weeye markuu halkaa joogana waa shaksi markuu kutub fiqiga alifana waa shaksi kale wey hadda waxay dhahaan nam- namaadijta waxaa ugu cadcad ninkan xanafiga ee la yidhahda ibn humaan fatx alqadiir kitaabkaa fiqiga laftiisuu ku leeyahay lama ogola bacdahaa bisutuur buu yanqudhu wuu jebinayaan marka na- daahirka nasku wax kastoo la fahmi kara lana idraagi karo baa wax lagu saleeyaa halkan waxaa lagu saleeyey awlaaddaadu aqniye inay noqoto baa masaladaa lagu saleeyey waxaa kaloo daliilua masaladan xadiid abi hureyra oo nabiga ka sugan sala allahu aleh alih wasalam oo nabigu uu leeyahay ibnu maajah iyo keyrkii warinaya sheekh naasirna waa xasan leeyahay ina allaha tasadaqa calaykum cinda wafaatikum bihuluثi amwaalikum wajacala daalika ziyaadatan fii acmaalikum ilahay wuxuu idinku sadaqaystaa markaad dhimanaysaan xorihiina saddex meelood meel oo uu idinku daray camalkiina aakhira inaad ku siyaadsataan xasanaad laydinku talagalay saas darteed buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey sadaqo maxaa u fadli badanna wuxuu yidhi anta sadaqa wa anta saxiixun shaxiixun adoo caafimaad qaboo ku adag xoola ta'mulu lghinaa haddaad haysataamay wax kuu taraanaya hino ka rajaynaya wataksha alfaqra haddaad bixisana maa wax isdhibaayo xisaabtii kala dhimantaa leh halka adoo maraya oodan la sugin xataa idaa balaqat ilxulquuma halka markay soo gaarto aad tiraada qulta lifulaanin kada walifulaanin kada hebel intahaa la siiyo waqad kaana lifulaan xoolaha dad baa yeeshay buuli adigoo noolba wixii turid ka badan dad baa iska laho adigu isagama tasarufi kartid intaa waxay ku caddaynayaan xoolahaana maalkan aan ku dhididayno berri markaad xanuunku soo qabtaay xoolahaaga dad baa kula leho xoruma tihide intaad xor u tahay ee caafimaad qabto ee xoolahaa wax jeceshahay waxa la sadaqaysto oo akharo waxa lala baxo ama waad ka dhiman oo dhaafi ama iyagaa ku dhaafi adoo taagan shallayta wax ma tarta marka al shalay markaan caafimaad qabay haddaan wax la bixi laha wax tari mayso alla markaan shalay xoolaha haye haddaan wax kala bixi lahana wax tari mayso intay kula joogaan waa ammaano adiguna khaliifatan baa tahay man can aakhar dad hayn jiray bay soo dhaafeen adigana waa ku yimaadeen qisaskaa cajiibkan wadaadada ka maqlay waxaa ka mid ahaa nin baa xoolo lahaa baa la yidhi masaakiintii baa xafiiskii iyo gurigii iyo bakhaaradii iyo dukaamadii baa masaakiintii un daba yaacaysa waxayse waxayse waxayse maalinkii dambuu wadaaddo qada u sameeyey wuxuu yihi niman yaho faataxada ii maro ii duceeya maxaan kuu ducaynaa masaakiinta ilaahay uga qabtay igu duceeyey way dhibeen masaajid ka geli waaye suuq ka joogi waaye dad kala shiri waaye guri ka tegi waaye meelaan ka maraan waaye faataxaday u mareen de masaakiinta waxoogay dhadhan oo yaallay soo raaci jireen xoolihii baa la dhaafiyey laga qaaday miskiinkii baa ka go-ay miskiinka miskiin muxuu soo doona marka ada xoolo oo lid miskiin wuxuu ka soo doonaa marka miskiinkaa meesha joogaaye waa kii nin nabiga xilligiisida alay sala slam rasuulka ilaahay oo ninkaa walaalaanahay meeshaan buu iska tukan oo dagaal jihaadin buu iska aaday oo ma shaqaysanay culayskiisu aan dusha iga saaray laakiin innabaa tunsaruuna wa turzaquuna biducafaa'ikum dadkaa tabab daran baa liguusha iyo risiqaba lagugu siinayaa dad baa lagugu dhiibay maalinkaad ka xanibto waa kii nabiga haweenku baatumina qaar la dardaarmayay lahaa laa tuucii fa yuucaa calayk walaa tuxsii fa yuxsaa calayk ha ceshanin aad markaa lagaa ceshado say kuu soo gashay waa lagu soo geliyey taada iyo dad baa lagugu dhiibaye inay ku dhaafto ogolow laakiin jidka isu taagto ani waxay soo gala mooye wax baxa male haddii aad tiraahdo jidkay soo socotayna way noqon wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi idinkaan hela idinma dhihin qolo hore idinka soo wareegtay cid bay ka soo wareegtay marka markay ka soo wareegtay ku soo dultubatay haddii aadan wax ka bixinin subaxa dambaadna way kaa guuri ogow w kaa guuri meel kaley tegi waxaa dadka nasiib daraa inaa aragta nin xoolo ka xoolo ilaahay dharjiyey oo haddana tuugsanaya qolada tuugsata waa laba qola ugu qaabdaran tuugsigii bay labada qoloo magacii ka bedeleen ma taqaanaan mar baan tasawulka iyo axkaamtiisa ka hadli doonaaye qolyana waa qolyo wadaado aho tuugsigii bay ziyaaro u bixiyeen isagaa dadka ugu xoolo badan intii caynta yara ariga haysatay buu soo dul istaagay oo ziyaara rabaa buu leeyahy xoolihiisii baana ciidda ka badan mana wadaadkii tuugsigiisii magac kale uu bixiyey qolana waa qolyaha magaalada joogo tuugsigii shaxaad bay u bixiyeen shaah naga diib buu ku leeyahy waxaan garanayaa nin meel baan wada deganayn mar allaale markii meel la isugu yimaado waligaa nin shaha naga bixiy u dhihi jiray maalinkii dambe waxoogay inspection iyo baaritaan yimid ninkiioo boorso lacag ku waba meel u dhigala oo isgaran la ba ordayaa i yimid iyo meel aan dhigaan garan la markaasaan hebel ugey in leeg baan ugeeyey markaasaan hebel ugeey may in leeg baan ugeeyey hilisaan hebel ugeeyey isna in leeg baan ugeeyey markaas waxaan ku ihi imanka alla tiri soodii koobka shaha shaxaadaya maaha maalin kasta koobka shaxaadaya baryootamay waxaana xoolaha haddaa haysad koob shaa inaad shaxaado maxay ku dee laakiin xoola jacaylka intaa ka badan laba soomaali ah oo waxaan koob shaaha goynin oo odayaala toori isugu wadatana waan kala qabtay koob shaaha damba goysago toori iyo caytanka iyo afka awr ka baxaya marka baashayaan aada loo jeclaanin koloba waa la jecel yahay la jeclaan idin dhihi kari maaye aad yaan loo jeclaan oo gacantaada hadday gasho aada qalbigaaga yaynan u gelin markay ku soo gasho baasha isdhaafi sadaqana looma caynoobo qaaraandiinna laguma taajiro taa ogaada intaad caafimaad qabteed nooshahayna aakhara waxgeysta waalcabdu addoonka lam yu'dan lahu looma idnin fii matjarin ganacsi inuu tijaaraysta looma idnin yutbacu waxaana loo raacayaa bitasriifi tasarufkiisa litaxaruri markuu xoroobo addoonkuna dadka maxjuuriintuu ka mid yahay loomana ogolaanin tijaariya tasaruf maaliya ilaa biidni sayidihi waxaana saa loo yeelay lixaqi sayidihi baa arintaa loo yeelay oo la ilaalinayee isaga xaqiisa maaha hadday dhacdo inuu tasarufo oo isagoo loo idinin dadkii biridaahum xoolahooda ugu dhiibaan oy uga gadaan oy u siiyaan maxaa la samayn nin buu xoolo ka gaday xoolaa lagu yeeshay sayidkiisiina ma soo idinin ayb xoolaha markuu kaa qaadanaya miyuu ku dhacay maya soo adiga ridahaagiiyo raalli aanshaha kaagama qaadani haa isagii addoon weeye xoolaba malehe seed yeeli yutbacu waxaa loo raacayaa bitasriifi tasarufkiisana bitaxaruri hadduu xoroobo waxaad iska sugi haddii uu xoroobo markuu xoroobo kadib u qabso haddii kale aakharo allah taas iyo wey ama iska cadfi sababtoo ah isagoo addoon xoolada leeyihiin wey xoolada leeyihiin qabsashiyo ku tasaruf xaqumalihi adugu haddaad aniga sacayga raashinka iyo beertaadii intaad u keenta aada siiso maanaad ii qabsan kartaa hadhow siina anu aana ku dheli xoolahaygii ma qabsan kartaa si ciqoorta ma ku dhegi kartaa balba iga cunay ma dhihi kartaa iyo beerba iga daaqay oo hadaaba ridahaaga khiyaarkaaga ku siiyey ma dhihi kartid mar haddaadan dhihi karin ood ridahaaga ku siisay xoolahayga anaa iska leh milkigaygaiyo tasarufkaygana ku jiri waxaad adigu bixisay haddii uu kuu xoroobo oo qof xoroo la qabsan kara uu noqdo iska sug markaasoo qabsan haddii kalena aakhare iyo cafisi ninka idiinta allaw laakiin addoonkaydii loo gadi baaya xoolahaydii anaa xoolahi iska siiyey birifaaka wey haddii laakiin uu kaa boobi lahaa oo kaa dhici lahaa isagaa loo iibin lahaa saa darteed wixii jinaayada uu geysto iyo wixii qasbi iyo sariiqo iyo boobe uu geysto tatacallaqu biraqabatihi isagaa loo gadi waayo dadka biridaahum xooluu xagga kuma marin sida xoolahaaguba waxay derdaraan ay tacadi u diraan lagugu yeelan qaar badan oo ka mida laakiin wixii biridaahum ay ku siiyaan hadduu idiin xorooba nasiibkiin taasuu uga jeriya tuc bitasriifi bigtaxarur halkaas ugu deena caawa subxanaka allah bixamdika ashhadu an la ilaha anta astafiruka atuub ilayk